asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada warka habeennimada ee raadiyaha dalson qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha oo soo saaray habraaca iyo shuruudaha laga rabo musharaxiinta xilka madaxweynaha soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka iyo wakiilka xogaha guud ee qaramada midoobey oo ka shiray dhammaystirka arrimaha doorashada dalka madaxweynaha maamulka hirshabelle iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo oo maanta soo gaaray magaalada muqdisho ciidamada xoogga dalka oo isku furay waddooyin ay godoomiyeen al-shabaab sanado badan oo ku yaalla ma- gobollada ba iyo bokool xafiiska waaxda dhulbixinta oo soo kordhiyey warqad cusub oo lagu talagalay dukumentiyada ah dhulal oo ah waterproof iyo shacabka ku nool magaalada muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay jadwalka doorashada madaxweynaha soomaaliya ee shan iyo tobanka bisha may la qaban doono
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
musharax madaxweyne daahir maxamuud geelle waa rugcaddaa siyaasadeed oo shan iyo labaatankii sane u dambeysay kusoo jira siyaasadda soomaaliya wuxuu shaqada dowladda kasoo bilaabay agaasimo waaxeed wuxuu soo noqday xildhibaan la taliya madaxweyne safiir iyo wasiir wuxuu u hanqaltaagayaa meelmarinta arrimo ay ka mid yihiin ciribtirka argagixisada nabadeynta dalka dib u heshiisiinta hagaajinta xiriirka caalamiga ah kamiro dhalinta wadahadalada somalilan dhammaystirka dastuurka iyo hirgelinta doorasho qof iyo cod ah waxaa halku-dhig u ah tayada maya taada maya teena haa
waa habeenimo sabti ah taariikhdan waxay ku beegan tahay toddobada bisha shanaad ee may laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo faahfaahsan aynu ku bilownay saaxiibaal guddiga qabanqabada doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa soo saaray caawa shuruudaha looga baahan yahay musharaxiinta dooneysa inay u tartamaan xilka madaxtimo ee soomaaliya qoraal ay soo saareen guddiga doorashada madaxweynaha dalka ayaa waxaa lagu sheegay in musharaxiinta looga baahan yahay warqadda codsiga xilka mada- musharaxnimo iyo midda aqoonsiga i d kar ama baasabor midkood sidoo kale shuruudaha ayaa waxaa ku jira warqadda soo jeedinta musharaxa iyo warqadda code- code- cadeyneysa buuxinta shuruudaha musharaxnimo warqadda cadeynta lacagta qabashada iyo tan aqbalaada iyo hogaansaminta natiijada doorashada ugu dambeyn guddiga doorashada ayaa musharaxiinta xilka madaxweynaha ku wargeliyey inay soo dhammaystiraan dhammaanba shuruudaha laga rabo si loo guddoonsiiyo shahaadada musharaxnimada gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xildhibaan maxamed keelow maxamed ayaa warbaahinta la wadaagay
Ee, maanta waxay noo ahayd ee, maalintii saddexaad oo aan shaqaynayno Ee, qeybihii hore waxaan ku guda jirnay doorashadii guddiga in uu guddoonkiisa doorto iyo mar labaad in guddiga uu isku qaybiyo laba qaybood oo guddi hoosaad kadibna guddi hoosaad kasta uu shaqadiisa gaarka ahayd uu qabto Ee, maanta oo aan qabannay runtii hooshii ugu adkayd waxaan ugu dambayntii aan soo saarnay ilaahay mahdi ee habraacii ee ee ay u mari lahaayeen musharaxiinta xilka madaxweynenimo u tartamayo ee iyo qaabkii mataqaanaa isku diiwaangelin lahaayeen oo aan shaacinay waxaan rabaa inaan akhriyo ee dukumentigii ay guddiyadu soo saareen oo runtii ka kooban sagaal qodob oo aan rabo mid mid inaan de ee ee warbaahinta ugu soo gudbiyo Ee, ujeeddada waxa ay ahayd habraaca diiwaangelinta musharaxiinta xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa musharaxiinta xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya in ay soo buuxiyaan habraaca diiwaangelinta hoos ku xusan kow warqadda ugu horeyso ee laga rabo waxay tahay idkar ama baasabor labo warqadda codsiga musharaxnimo qofka musharaxa ah ee noo imaanaya marka ugu horeysa waxaan ka rabnaa warqad ay ku caddahay musharaxnimadiisa inuu noo keeno qodobka saddexaad warqadda soo jeedinta musharaxa musharaxa waxaa laga rabaa labaatan xildhibaan in ay soo jeediyaan inuu u qalmo xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ama guud ahaan wadarta xildhibaanada aqalka sare ama senatarada aqalka sare ee laga soo doorto hal gobol inay soo jeediyaan waxaa kaloo laga rabaa oo lambarka afaraad ah warqadda caddaynta buuxinta shuruudaha musharaxnimo iyadana waa waa laga rabaa namber shan afar boqol oo nuqul oo ku saabsan barnaamijka doorasho oo daabacan ayaa laga rabaa ka hor maalinta hadaljeedinta
gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya sheekh qaadan madoobe iyo xogyaha wakiilka xogyaha guud ee qaramada midoobey ayaa waxaa markaas ay ka shireen arrimaha ku saabsan doorashada gudoomiyaha golaha shacabka ayaa hoygiisa magaalada muqdisho kulan kula qaatay wakiilka xogyaha guud ee qaramada midoobe james swan kulanka ayaa looga hadlayay dhamaystirka doorashada inta ka dhiman iyo sidii ay jawi xasiloon ee ugu soo gabagaboobi lahayd sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka sheekh aadan madoobe wakiilka xogyaha guud ee qaramada midoobe ayaa markaasi sheegay in qaramada midoobey ay jahar u tahay inay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka tobnaad ay ka gacansiyaan sidii howshaas si guul ah ay ugu soo dhammaan lahayd master james swan ayaa ku bogaadiyey magacaabista deg dega ee guddiga qabanqabada doorashada madaxweynaha iyo ku dhawaaqisa ee la qabanayo doorashada shan iyo tobanka bisha maaj gudoomiyaha ayaana markaas master james swan ka hor waxa uu kulanka uu kulan la qaatay safiirada waa safiirka imaaraadka carabta u fadhiya soomaaliya maxamed axmed cusmaan al hamaadi wuxuuna safiirka gudoomiyaha ugu mahad celiyey xilka gudoomiyaha markaa golaha shacabka baarlamaanka ee markaa loo doortay madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guud laab xuseen iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle cali guud laab xuseen iyo wafdigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho kusoo dhaweeyey xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya qeybaha kala duwan ee bulshada iyo barbaarta gaashaaman madaxweynaha ayaa markuu markaa kasoo degay garoonka diyaaradaha cadde markii loo gelbiyey v i b da warbaahinta kula hadlay isagoona markaa ka warbixiyey socdaalkiisa ee muqdisho
alxamdu lilah rabb alcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuuliillaah xildhibaanada labada gole ee federaalka xildhibaanada dowlad goboleedyada golaha wasiirada heer federaal iyo heer state guud ahaan mas-uuliyiinta kale ka soo qayb gashay soo dhoweynta bahda saxaafadda saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan iyo guud ahaan inta goobta ku sugan waxaan ku salaamaya salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bacda salaam waxaan idinkaga mahad celinayaa soo dhoweynta ballaaran ee aada aniga iyo wafdiga ila socda aad ku soo dhoweyseen magaalada muqdisho waa ka mahad celinaa waxaan idin leeahay ilaah idinka abaal mariyo wanaaggaas muddada aad taagneedeenna waa ka cudur daaraynaa waa idinka soo daahnay runtii aad iyo aad ay noo farax gelihaysaa sida mugga leh ee aad uga soo qayb gasheen soo dhoweynta waa ka mahad celinaynaa annaga deegaankiyaan ka nimiday dowladda hirshabeelle waa dareemi karnaa in dad badan isweydiinayaan hirshabeelle way ka daba martay doorashooyinka kale xoogaa dibay uga dhacday annaga laba shaqaan isku wadnay dibu heshiisiin iyo doorashaan isku wadnay runtii alxamdulillah ilahay ama haddaa iska leh dibu heshiisiintiina meel guulahaan ku soo dhammaynay oo dadkayna iyagoo isku qalbiyaho dhinac isula jeedo taladooda midaysantao tawfiiqa ayay doorashadii wada galeen doorashadina si deganay noogu soo dhammaatay ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa alxamdulillah ayaan leenahay runtii deg degga waxaan ka ilaalinaynay dadku way jecel yihiin qof kastee mas-uulahee meesha mas-uuliyad usoo doonato ama xil soo raadiso waxay rabtaa wakhti kooban wixii ay rabta inay ka hesho ee ka soo noqoto laakiin cawaaqibteeda iyo waxa ka dhasho dadka iyo deegaankay la jiraayaane annaga waxaan ilaalinaynay waxa ka dhalan karo dadka iyagoo isjecel iyagoo isu raalliya inay doorashadu dhacdaan rabnay ilaahay ayaana uga mahadinaynaa dadka iyagoo isjecel raalli isu ah towfiiqah ayay doorashada noo soo gebagabowday
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guud aabe xuseen oo maanta muqdisho soo gaaray kan warbixinaya socdaalkiisa waxa uu ku qatamo asagoo dhan kale maamulka hirshabelle markaa ay gebi ahaanba ay soo gebagabeeyeen doorashada golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya iyo aqalka sareba weli warka habeenimo ayaad degeysanaysaan dalatan muqdisho somalia ad nagala socotaan saaxib al waaxda waa xafiiska waaxda dhulbixinta ayaa soo kordhisay warqad cusub waa warqado cusub oo lagu talagalay dukumentiyada dhulal oo ah markaa mid water proofa faadimo cabdiqaadir xasan ayaa ka warmaysa waa warqado waterproof ah oo hadda ay soo saareen xafiiska waaxda dhulbixinta dowladda hoose ee xamar waxay iska kaashadeen bangiga bower technology islamarkaana waxaa loogu talagalay warqadahan dadka ku shaqada leh arrimaha dhulalka iyadoona dadka markii hore ay ku dhib qabeen warqadihii hore balse kuwan dib ayaa loo soo naqshadeeyey sidoo kale waxaa laga keenay dalka dibaddiisa gaar ahaan wadamada yurub xafiiska waaxda dhulbixinta dowladda hoose ee xamar shacabka ku dhaqan gobolka banaadir ayay farayaan inay ku kadsoomin warqadihii hore ee dhulbixinta baahida keentay in la bedelana ay ku sheegeen in haddii ay dhumaan kuwii hore waxa ku qoran ay tirmayeen lana koobiyeysan karay hase yeeshee tayada hadda warqadahan cusub ay leeyihiin ayay ku tilmaameen haddii la dhaqo xitaa inaysan ka dhaqmaynin qoraalada caddeynta ee ku qoran haddii la waayana in muddo ah dib loo helo sidoodii ay yihiin waxa ku qoran waana dukumiinti cusub oo loogu talagalay shakhsiyaadka ay qusiso arrimaha la xiriira dhulalka lamana koobiyeen karo warqadahan ayay yidhaahdeen oo waa orjinaal haddaba cabdiraxmaan cabdulaahi cali waa madaxa xubinta khasnada waaxda dhulbixinta dowladda hoose ee xamar si kooban ayuu ugu warbixinayaa ujeedka warqadahan waxaan keennay dukumiinti cusub oo anugu talagalnay shacabka soomaaliyeed inay ka faa-iidaan sababaan ugu kalifano waxaa waaye dukumentigii hore oo kan ka horeeyey wuxuu ahay dukumenti dhaqmaayo baaba-aayo aan lahayn security aan lahayn aan laysku hadlay karin marka waxaan rabnaa anagoo wakiil ka ah duqa magaalada muqdisho waxaan rabnaa inaan isbeddel aan ku sameyno anagoo kaashanayno cambany la yidhaahdo bowtechnology waxayd baahidaas waxaa keentay kadib markii cabasho badan ay ka imaaday bulshada aan u shaqeynayne isqabsi badan iyo documenti oo lagu sameeya markasto sheeg falsification baahidaasaa keentay sidaasaan u kalifta marka inaan bulshada aan waqti badan aan u gelino inaan u keenno documenti muhiim ah oo aan isbeddel aan lagu samey karin oo aan maxaa la dhahay falsification lagu samey karin waxay wataan documentigan haddii qofka uu ka dhumo ma baaba-ayo haddii maxaa la dhahaye haddii isheeg documentiga biyo uu ku dhaco ama maxaa la dhahaye ama waxay gaaraan ama saliid ay gaarto documenti oo baaba-ay qoraalkiisa ma aha siisoo ahaana marka waxaan is leenahay waa documenti bulshadu ay uga kaaftoomi doonto documentiga horeegan kawax kawaaxaan waxaan wadnaa fariintan inaan gaarsiino bulshada documentigana ay qaataan ay uga marmi doonaan kan kii ka horeeyey waxaan is leenahay documentigan haddii ay isticmaalaan waxay arki doonaan in kan uu ki kii hore uu ka muhiimsan yahay yes waa jeed anagaa ku sameynay inta bulshada aan u gudbin ka horan waxaan ku sameynay tijaabooyinka waa tijaabinay waan dhaqnay meelo badanaan gelinay wax oo hadda oo documenti maaha baaba-ay maaha marka markastoo biyo aa ku ridid markii aa dhaqdid marka aad kasoo saartid waa sidiisii u noqonaa wax isbeddel ma ku dhacay sidoo kale warqadahan waxay nooga imaadeen dalka dibaddiisa waddanka yurub ay nooga imaadeen faadumo cabduqaadir aadi tv-ga dalsan muqdisho
guud ahaana saaxib yaal warkii habeenimo aad kala socoteen raadiha dalsan magaalada muqdisho waa naginta khalaadkan dhegeystaha cid uu isaga waxaad dib u heli kartaa bog internetka aan ku leenahay radio dalsan dot com aad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka warka habeenimo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel